Wasiirka wasaaradda Waqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ka hadlayay shaqooyinka wasaaraddu qabato ayaa sharaxaad ka bixiyay doorka ay wasaaraddu ka qaadato dhismaha goobaha cibaadada sida masaajidada ee laga hirgeliyo deegaanada Jubbaland wasiirka ayaa sheegay in dad muxsiniin ah iyo wasaaradda oo isgarabsanaya ay inta badan ka shaqeeyaan hirgelinta masaajidada islamarkaana aysan jirin hay'ad dhaqaale ku bixisa dhisidda goobaha cibaadada haddaba waa kan wasiirka wasaaradda Waqaafta iyo Arrimaha Diinta Jubbaland oo ka hadlaya arrintaasi
way jirta arintaas marka hore facti laakiin hadda muddadii dambe ee wasaaradda say ugu howlgashay dhaqdhaqaaqa waxaa lala socdaa spaceka masaajidada ee meesha laga dhisay baa lala socdaa warqad wasaaradda aysan goynin masaajidka la dhisayna waa inay wasaaradda fasaxdaa ama marka hore ma jiri jirin waxaas oo xilliga isku dhaxyaa ayaa jiro de aan gudaha loo gelin nidaam ahaan aan loo gelin waa suurtagal laakiin hadda wasaaradda tagta soo koontaroosho yaa dhulka yaa iskale yaa waqfay istansaha masaajid ma u baahan tahay dhammaan wasaaradda arrintaa ka shaqeyso xilligii hore ee taas hadda laakiin waa asle arrintaa waa isla haysata hadda marka laakiin dad muxsiniin ah oo masaajidada hadda waxaan dhisanaa masaajida ka dhaqaalo badan marka loo fiiriyo iskuulista waa aragtay malaayiin ku baxaya xaggaas waxaan iskala shaqeynaa culummadaas iyo muxsiniintaas iyo waana wadnaa heerkaas inaan gaarina waan rajaynaynaa insha allahu tacaala oo annaga aan isku filnaano qolooyinka ayadahaas naadi wax ku bixinaya ma ahayd dadkan islaamka ma garanaysaa iyo muxsiniinta iyo dowladdii iyo hadda markii baabuurta intaas leeg lagu bixinaayo tartanka marka lagu bixinayo qur-aanka kariimka lagu bixinayo cid kaloo naga caabis ma leh annaga dowladda maxay bixiso madaxweynaha bixiya marka saasoo kale aan u baahanay insha allah inaan anaga horumarsiisano barnaamijka arrimaha diinta wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan dhisidda goobaha danta guud islamarkaana ayna ka sugin hay-ada shisheeye inay u dhisaan
waqtigiina kadib waxaan rabaa shaqooyinka hadda aan kasoo hadalnay iyadoo waqti weli iska kooban waqti dheer loo helay sii fiicnaan lahayd waxaan rabaa wax uu qof barnaamijka howlaha dowladda waa wax collective loo qabto waayo individual wax uu qaban kara ma ahan marka intii nala soo qabatay xilliyadaan kasoo sheekeynay intii dhimatana waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaah u naxariisto intii joogto had ilaa hadda shaqaynaysana inaan ugu mahad celiyo shaqada ay ummad u ahayaan mahadcelintaas kadib saad sheegteen dalkan wuxuu u baahan yahay in dadkiisa uu u tashto qof walba dalba dadkiisa ha dhisto marka dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna inaan anaga u istaagno oo runtii aan horumarkaad aan ka hadlayno wixii ku saabsan asaasiga ummaddeena ku saabsan inaan cid u daba istaagnaay runtii ma ahan oo keliya inaan ilaah ku xirnaano ka bacdina annaga aan dhaqaalo waa haysanaa dadka soomaaliya waa qarni waa fiican yihiin marka inaan annaga aan dib hay-adaheena muhiimka ah sida dayadaad aan ka hadalno oo kale amnigii iyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo aysan qolooyinkan inta badan fanka bixiya aysan ku mashquulin in dadku ay iyagu usoo istaagaan isu kulliib si guud ahaanba horumarka magaranaysaa deegaanka dalgoboleedka jubbaland annaguna aan isku tashano isku tasha aan waddankeena ku sababto guryaha hadda aan degan hadda aan kala hadlayno ku wada hadlayno waxaa lagu dhisay iska wax u qabso marka saa daraadeed waxaan rabnaa inaan annagu aan isku dayno inaan kaabayaasheena magaranaysaa ee horumarineed sida waxbarashadii maaliyadii wax dhanba inaan annaga dhisno